الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا باب الأضحية وحاول نوصل الشيخ الشيخ waxaa la qala qaybaha ay u qaybsamaan waxau noo soo sheegay gaar ahaan udixyada iyo da-dii la qarayay iyo nicmooleyda neef waliba inta uu ka gudo halkana wuxuu inoogu tilmaamayaa sheekhu in neefga udixyada la qaraya inuu yahay neef saliim ah oo wax eeba aan lahayn qaala almualifu raxima allahu tacaala wuxuu yidhi walaa yujziyu fiihaa udxiyada ma gudayo oo ma gelayo maciibun shay ku ceebaysan bicaybin ceeb yanqusu nuqsaaminaya ma'kuulan wax la cuno haddaasaani falaa tujziyu ma gudayso alcawraa'u tii shalayd walalcarjaa'u iyo tii laangaradda ahayd walalmariidatu iyo tii xanuunsanaysay albayina cawaruhaa ee cawarnimadeedaasi ay muuqatay wa carajuhaa iyo dhuutinteed iyo laangaranimadeedu ay caddayd wa maraduhaa iyo xanuunkeedu walalcajbaa'u tii weydahaydna ma gudaysa allatii laa tunqi ee bilaa dhuuxa ahayd ee mi dhuuxa lahaynin walaljarbaa'u tii cadhaysnaydna ma gelaysa cadhada lahayd wa tujziu waxaa gudaysa maksuuratu lqarn tii geesgeedu jabnaabaa gudaysa wa faaqidatu tii la-aydee aan geesba lahayn wa faaqidatu darc iyo tii markaa bilaa candhada ahaydee candhada iyana weyday waa gudaysaa waxaa sheekhu leeyahy raxima allahu tacaala walaa yujziyu fiihaa udxiyada ma gudayo oo in lagu udxiyaysaa ma bannaano maciibun shay ku ceebaysan bicaybin ceeb yanqusu maakuulan wax la cuno nuqsaaminayo oo ka dhimaya waxaa la cunayaa ama hilib ha ahaado ama baruuriyo dufan ha ahaado ama wax kalaba adee wax la cuno oo la quuto neef ku ceebaysan ceeb waxaa wax ka dhimaysaa in lagu udexeeysaa ma gudayso mar haddii aynu saani falaa tuujzi ma gudayso alcawraaw tii cawarnayd ma gudayso ee ishalayd walalcarjaawu tii markaa laangaraha ahayd ayana ma gudayso waayo dee daaqii baanay gaadhaynin tanna daaqii ayaanay si fiican u arkaynin walalmariidatu tii xanuunsanaysay ayaduna ma gudayso hase albayina cawaruhaa wa carajuhaa wa maraduhaa saddexdaasoo weliba dee uu cad yahay cawarnaanteed iyo ilaa-aanteedu ay caddahay carajgeed iyo dhutinteed iyo laangaranimadeeduna ay caddahay maradkeed iyo xanuunkeeduna wuu cad yahay albayina cawaruhaa wa carajuhaa wa maraduhaa macnaha halkaa waxay ku saarayaan hadduu wax yar yahay oo markaa ishii dee aanay wada la-ayn amaba dhutinteedu dee mid iska fudud oo aan markaa daaq looga dheeraynayno aan dhibaato u keenanay tahay xanuunkeeduna mar hadduu iska yahay xanuun yaroo fudud kaasi isagu waxba yeeli maayo oo isagu hilibkii saamayn maayee waxaa dee hilibkii saamaynaya ee ay dartii la weydoobayso weeye walalcajbaa'u tii cajba ahaydee iyaduna weydaahayd allatii laa tunqi min anniqi niqigana waxaa la yidhaahdaa waa muqga iyo dhuuxaa la yidhaahdaa bilaa dhuuxa ahayd macnaha weydaahaydee markaa allatii laa tunqi laa tatasifu binniqiy ee markaa aan ku sifaysnayn dhuuxaan lahaynee markaa weydaahayd taasina ma gudayso xadiid imaamu tirmidi iyo nasaa-i iyo macnaha asxaabu sunan afartooduba ay warinayaan ayaa sidaa ku soo arooray oo nebigu sala allahu calayh wasalam uhi kuwaasi ma gudayaan walaljarbaa'u tii markaa cadhaysnayd ee cadhada lahayd walow cadhadeedaasi haba yaraatee iyaduna ma gudayso waayo waxay dhahen cadhadu hilibka iyo markaa dee duxdeedii iyo neefku markaa inuu noqdo neef waxoogay dee siniin leh labadaba way markaa xumaynaysaa way fasahaadinaysaa wa tujiib waxaa gudaysa markaa gudid laga hadlayo maksuuratulqardi geeska tii laga jebiyey ee geeskaa la jebiyey wax hiliba aanu la tegina geeskaa alla cunee labdaahuni u jabay wafaaqidatuhu iyo tii markaa la-ayd marka horeba ee senyada ahaydee aan gees ma lahayni taasi ayaduna waa gudaysaayoo dee qarad iyo ujeeddo weyn oo la sii xidhiidha ma jirta geeskaa wafaaqidatu darc candhada tii iyadu markaas weyday ee bila candhada ahayd taasina iyaduna waa gudaysaa marka udexyo laga hadlayo wa yusannu waxaa la sunneeyaa buu hi xagga udexyada marka lagada istismaanuhaa inay tahay mid shiris oo markaa dee haddii loogu sii tala mid la naaxiyey haddii kalena mid shiris markaa inuu qofku doonto ayaa wanaagsan wa an laa takuuna maksuurata alqarn sida wanaagsani way gudaysaaye inaanay gees jabnaanina waa fiican tahay wa an laa tudbaxa ilaa bacda salaati alciidi salaada ciidda dabadeed mooyaane inaan mar kale la gowricin ayaa iyada la sunneeyaa fain dabaxa hadduu gowraca qablahaa horteed walxalqad madaa bacda tuluuci shamsi cadayaddu intay soo baxday dabadeedna uu tegey qad ragcatayni qad laba ragcadood iyo khudbatayni khafiifaatin oo khafiifa markaa laga gudanayo jaaza waa bannaan yahay waxaa sheekhu leeyahay wayusannu waxaa la suneeya udxiyada istismaanuhaa ay kownuhaa samiina inay tahay mid shilis oo la naaxiyey inay tahay baa wanaagsan waman yucadim shacaa'ir allah ilaahay shacaa'irtiisa qofka weyneeyaa dee min taqwa alquluub ayay ka mid tahay waxaana yidhaahdeen waa in dee hadyiga iyo waxaa la qaraya ilaahay dartii loo qarayo laga dhiga markaa dee mid wanaagsan oo shilis markaa istismaanku iminka siinaasi tii dalabka ahayd maahe waxay leeyihiin waa lilmubaalaqa un wa an laa takuuna see wanaagsani waa inaanay ahayn maksuurata alqarn mid markaa gees jaban iyo mid bilageesa oo seenyo ah midnaba inaanay ahaanin ayaa wanaagsan way gudaysaa oo waxaynu dee mar haddaan wax hiliba la tegin kii geeska jabnaayo kii geeska laa waa gudaysa laakiin sida sunnee wanaagsani inaad ku daxiso mid geesa leh oo aan geeskiina laga jebinin seeyana aan ahayn ayaa wanaagsan sidii nebigaba sala allahu alay slam daxaa bikabshayni amlaxayni aqranayni dawaxamaa biyadihi dee ilaa xataa wanankii wanan markaa geeso iyo qarooble markaa inay noqdaan baa layidhi waxaa kaloo sunnaa buuhi waa anlaa tudbaxa waa inaan la gowracin ilaa bacda salaati alciidi salaada ciidda dabadeedun in la gowraco ayaa sunno ah waa sida dee xadiidka bukhaari iyo muslim uu tilmaamayo ee ina awala maa nabda' bihi waxa uga horreeyaan ku bilowna min yowmina hadaa maalinta yadan nusallii uma narjic waa tukanaynaa salaadda ayaa tukanaynaa baa nebigu yidhi kadibna waa noqonaynaa fa nanxaru dabeetana waxaan qalaynaa hadyigii waxaan qalaynaa markaa udxiyadii faman facala faqad asaaba sunnatana qofka sidaa sameeyaa dee sunnaha iyagii waa asiibay didinkanna waa kii addee qofka bacda salaa qala qofkii salaadda ka horraysiyaana waa hilibu usii horemariyey ureerkiisa qofka bacda salaa qalaana waxa weeye dee wuu asiibay markaa sunnihii markaa laakiin sida sunnaha waxay leeyihin laa tudbaxa ilaa bacda salaati alciidi haddaba wuxu uhi fain dabaxa hadduu gowraco qablaha salaadda ka hor waxaa la eegayaa wakhtigeenu gowracay macnaha shaaficiyadu waxay leeyihiin xagga salaada waa sida wanaagsan inay ka dambaysaayeen laakiin udxiyadu xilli bay leedahay oo xilligaa haddii la gowraco ama bacda salaa ama qabla salaa ha aatee ay gudayso mar kastaba iyadoo sida wanaagsan ay tay salaada dabadeed hadday markaa wakhtigaa ka hor martana walow dee bacda salaaba ha ahaatee dee ma gudayso oo ma noqonayso haddii ay laakiin wakhtigaa ay tahay oo wakhtigaa dabadeed la gowraco walow salaaddii ka horba ahaatee way gudaysaa markaa wuxu uhi fain dabaxa hadduu gowraco qablahaa salaada ka hor walxaal qad madaa uu tegey bacda tuluuci shamsi inta cadceeddu soo baxday dabadeed qadu ragcatayni wa khudbatayni khafiifaatin qadar laba ragcadood oo khafiifa iyo laba khudbo oo khafiifa laga akhrin karo hadduu wakhtigaasi tegey oo wakhti intaa leeg markii ay cadceeddu soo baxsanayd hadduu qalo walow salaaddii yaan la tukaninbe jaaza kaasi waa bannaan yahayoo dee wakhtigeedii waa la gaadhay salaadda in laga dambaysayana sunno un bay ahayd haddii wakhtigaasi aanu tegin oo markii cadceeddu bir soo tiri intuu bireeyo u tago ama cadceeddii oon sooba bixin markaa uu gowraco kaasi isagu ma gudayo kayru waqti ludxiya wakhti udxiyada wakhti aan ahayn ayuu markaa gowracay wa an yakuuna daabixu kan gowracayaa musliman waa inuu yahay qof muslima wadabxu xaa'idin gabadh caadala gowraceed ow majnuunin mid waalan ow sabiyin ama sabi ayaa axabbu laga jecel yahay min dabxi kitaabiyin kitaabi gowracii wa an yakuuna dabxu naxaaran maalin waa inuu yahay wa an yatluba lahaa mowdican layinan meel jilicsan waa inuu doonaa waxaa sheekhu leeyahay sudhayaashii gowraca ayuu weli inoo sii wadaaye wuxu uhi waa an yakuuna daabixu musliman qofkan gowracayaa waa inuu muslim yahay le'anno qofka muslimka ahi dee sidii sharcigu markaa ina faray ayuu u gowracayaa dabiixadiisa dee waa u raaxaynaya mindida waa ka afaynaya qibladiibuu u jeedinaya bisingiibuu u qabanaya wixii markaa dee waajib iyo sunnaba ahaa waa ilaalinayaa qof muslim inuu gowraco ayaa wanaagsan dee kitaabina waa gowraci karaa yuhuudi ama nasraani waa gowraci karaayo dee waxay gowracaan inaynu cunnaa way bannaan tahay haddaba wuxuu uhi wadabxu xaydin gabadh caadala gowraceed wa majnuunin mid waalan oo dee wax kala garanaya gowracii ow sabiyin ama sabi markaa dee isa wax kala garanayo innaga muslimiinta ah inaga mida gowraciisa ayaa xabu laga jecel yahay oo sharcigan ka wanaagsan min dabxi kitaabiyin kitaabi ay dabiixadiisa iyo gowraciisu bannaan yahay kuwaasaa ka inay dumarkeennu weliba kuwa caadada leh ama markaa qof waalan oo dee wax kala garanayo qasad leh ama sabi markaa wax kala garanaya ayaa ka wanaagsan kuwaa gowracooda macnaha intii gowracooda kuwaa markaa laga dheeraan karo in laga dheeraado ayaa wanaagsan wa an yakuuna dabxu nahaaran inuu gowracu maalin yahay baa wanaagsan guud ahaan dee gowrac oo dhan ayaa laga hadlayaa ilay udxiyadii ayada xilligaasunbaa la qalaye gowracii oo dhan baa laga hadlayaayo inuu maalin yahay baa wanaagsan habeen haba bannaanaado laakiin waa karaaha bay leeyihiinoo dee qofku meeshii laga gowracayaba inuu markaa dee meel aan ahayn markaa uu kaga bilaabo ayaa dhici karta midda labaad dee habeenkii waa xilligay boqoradu wax qashaanoo maalintii dee marka la qasho boqoradii iyo dadkii baanaba arkaya wuxu soo dooranaya laakiin habeenkii waxa weeye madowsi iyo markaa bakhaylnimo ayaa ku sugan wa an yatluba lahaa mowdican layinan meel markaa jilicsan oo markaa dee ciid oo kaloo jilicsan in loo dalbo oo loo doono ayaa wanaagsan oo dee neefkii markaa iskaga rabdoo aan waxba ka soo gaadhin waxaa kaloo sheekhu uhi wa an laa ya'khuda waxaa la sunneeyaa qofku inaanu ka qaadin oanu ka jarin bishacrihi tibihiisa wala dubrihi cididiisa shay-an wax fi lcashri tobanka hore ee bisha dilxijo la yidhaahdo wa an yuwajiha dabiixatahu ila alqibla inuu u jeediyaa la sunneeyaa wa an yusamiya allaha tacaala ilaahay inuu magacaabaa la sunneeyaa وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنه كسلي على سنية وأن يقول إنه يبال سنية اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني إلى يوم أقبل وعلى ساقه waxyaalo markaa dee gowraci iyo waxyaalo markaa tobankaa hore ee dilxijo la samaynayaba way isu kale dhex dhigeen wuxuu idhi wa an laa ya'khuda inaanu ka qaadin oanu ka jarin ayaa la sunneeyaa min shacarihi timihiisa walaa dufrihi iyo cididiisa macnaa cidihiisa shay-an wax filcashri tobankaa hore ee bisha dilxijo la yidhaahdo inaa inta uu ka udxiyaysanayo mar hadday bishu bigato ayaa wanaagsan xadiidka imaamu muslim ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu idaa ra'aytum hilaala dilxija markay aragtaan bishaa dilxijo la yidhahdaa iyadoo bilatay wa araada axadukum an yudaxya midkiinna uu doonay inuu udxiyayso waa qofka udxiyaysanayo qofkii aan udxiyaysanayni kuma jiro kii isagu markaa xaajiga xaggaa u kacay kuma jiro falyumsik can shacarihi wa adbaarihi ha ka gaarsado oo yuu goynin timihiisa iyo ciddihiisa ama riwaaya kale falaa ya'khudanna min shacarihi walaa min adbaarihi shay-an xataa yudaxya inta uu ka udxiyaysanaya udxiyadiisa uu ka qalayo inaanu markaa waxba ka gurin ayaa wanaagsan wa an yuwajiha inuu ujeediyaa la sunnayaa dabiixatahu waxa uu gowracayo ila alqiblati qiblada inuu ujeediyo macnaha halkaa uu ka gowracayuu qiblada u jeedinayaa dee iminka wejigeedoo kale marka saa loo qabto xaggaasuu u jeedsanayaa iyo galbeed laakiin halka loo jeedinaya waa halkaa markaa laga biraynaya laga jarayo ayaa qiblada la qaabilinayaa sida nebiguba sala allahu calayhi wasalam dee uu markaa sameeyey ee xadiid markaas ay warinayaan asxaabu sunanka marka abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam yowma alciidi kabshayni buu gowracay markaasaa markuu xagga qiblada u jeediyey wajahtu wajhi liladii fatara asamaawaati walard calaa milati ibraahiima xaniifa wamaana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamaati illahi rabbi alcaalamiina laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin allahuma minka walaka wacan muxamadi waummatii bismi illaahi wallahu akbar ayuu saasuu dabeetana ku gowracay wa an yusamiya allaha tacaala ilaahay inuu magacaabo oo bismi illaahi uu yidhaahdo ayaa wanaagsan marka uu gowracayo sidii markaa dee xadiidka aynu tilmaamaynay ee aynu ku soo marnay imaamu muslim wasamaa wakabara bismi illaahi buu yidhi markuu gowracayey ilaahayna markaa waa weyneeyey markaa bismi illahi inuu yidhaahdo ayaa la sunneeyaa shaaficiyadu waa sunno ayay u arkayaan hadduuse ka tago aan markaa waxa uu gowracay mar hadduu qofku muslim yahay waxa uu gowracay inay xalaal noqonayso walaa taakulu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi ha cunina waxaan ilaahay magaciisa lagu xusinna waxay leeyihiin bal dukira ismu hayrihi waxaan magac alla lagu xusin laakiin magac kale lagu xusay ayay u jeedaan ee wixii markaa qof muslimi gowraceen magac ilaahay ku xusin maac kalena aan lagu xusin oon alla kayrkiia wax dhibaatay kuma jirta waa la cunaya madaahibta kale in badan oo ka midina dee waxay qabaan markaa inaan la cunay neefkii aan markaa bisika lagu gowracin had iyo gooraalna waxay idhahaan fuqahadu qaacidaa jirta oo alkhuruuj min alkhilaafi mustaxab waxa khilaafka la dhaha in laga baxaa waa sunne markaa mar hadday madaahibtii kale qaar waajibinayaan an kalena wuu sumaynaya waa sunna ayuunba odhanaya wa an yusalliya cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigana inuu ku salliyo ayaa markaa wanaagsan li'annahu waa meel ilaahay xuskiisa la jideeyey meel kastoo ilaahay xuskiisa la jideeyeyna xuska nebigana sala allahu calay wasalam waa la jideeyeyo dee sida aadaankii iyo salaaddii warafacnaa laka dikrak waxaa la yidhi idaa dukirtu dukirta maciya waxa weeye ilaahay leeyahy mar kasta oo lay xuso adigana waa lagu xusi oo xuskaaga ayaan kor yeelnay macnaheedu waxa weeye mar kastoo aniga allahan lay xuso adigana nebi maxamedo waa lagu xusi laakiin bismi illaahi wasmi muxamedin lagu gowraci maayo magaca aliya magaca nebi maxamed lagu gowraci maayo magac cid kalena lagu gowraci maayo ilaahay magaciisa ayaa lagu gowracaya laakiin nebiga sala allahu alay sl waa lagu saleeya wa an yaquula inuu leh allahuma haada minka ilaahu kale aduu ka ahaado adaana siiyey wailayka xaggaaga aanu markaa ahaaday oo dee adaanu kuu qalinay fataqabal minii iga aqbal wa an laa yabiina waxaa kale oo la sunneeyaa inaanu jarin ra'saha madaxeeda fain dabaxa hadduu min qafaa qadaadka ka soo gowraco jaaza waa iska bannaan tahay xallad waa xalaaloobaysaa wa an tunxara alibilu geeli waa in dhuunta lagu dhuftaa wa tudbax albaqaru waalghanamu adhigii iyo lo-diina waa in cunahan hore laga gowracaa wa mowdicu nahr dhuundhabidda meesheedu allabawa halkaa dhuunta ee hoose wadabxuna asfalu majaamici laxyayni labadaa labgalood halkay ka kulmaan ay isugu yimaadaan hoostooda weeye wa kamaaluhu kamaalkiisiyo dhammaystiraya gowracuna waa qadcu lwadajayni labadaa xidid ee biyo buflaan la yidhaahdo goyntooda maca alxulquumi waalmariy xulquumka iyo mari'ana ayagana la raaciyo waxaa sheekhu leeyahy raxima allahu tacaala waxaa sunayaashii ayuu noo waday wa an laa yubiina ra'saha madaxeeda inaanu jarin ayaa la sunneeyaa oo siduu markaa gowracu ugu wado inuu gab madaxii ka siiyo taa iyada waa laga wanaagsan yahay maxaa yeelay ilaahay markaa wuxuu dee ina baray shay kasta in loo ixsaan iyo samafal sameeyo waidaa dabaxsum faaxsinu dibxa markaa wax gowracaysaan gowraca wanaajiya ayaa nebigu sala allahu calay slam yidhi walyuxida axadukum shafratahu walyulix dabiixatahu mindida ha afeeyo waxa uu gowracayana ha u raaxeeyo oo meel walba ixsaanka iyo samafalka ayaa laga rabaa markaa intaa markii la gooyo inuu daa'imana neefka iska rababdo ama iska kacee ayaa wanaagsan markaa madaxa wada jaro oo cadow ixsaan baa ku sugan ixsaankiiyo wanaaggii layla faray xagga gowraca ayaan ku jirin fain dabaxahaa min qafahaa xaggaa qadaadka hadduu ka soo gowraco oo siduu u soo waday dabeetana uu dee xulquumkii iyo marigii uu jaro xallad waa xalaaloobaysaa oo dabxigiiyo dee gowraci waa la helay laakiin qofku dee cisyaan iyo macsiyo ayuu ku dhacayaa oo neefkiiu markaa tacdiib ku sameeyeyoo leannao markaa xaggan laga gowraco dee markaba dhiiggii baa ka soo booday oo neefkii naftaa ka baxaysa laakiin marka xaggan laga soo gooyo tacdiib baa ku sugan wa an tunxara waxa wanaagsan in dhuunta lagu dhufto alibilu geela halkaa dhuunta ayaa lagu dhufanaya wa tudbaxu albaqaru waalghanamu adhigii iyo loodiina xaggan markaa waxaa laga gowracayaa cunaha ayaa laga gowracayaa haddaba ti ayuu noo sheego waana sida dee axaadiidu ay tilmaamaysay bukhaari iyo muslim weliba geelu markaa isagoo dee taagan oo markaa dinqoob mid xidhan yahay ayaa la gowracayaa waxau uhi wa mawdicu naxri naxriga iyo dhundhabidda meesheedu waa allabatu waa halkaa labadaya dhuunta halkaa hoose ayaa markaa laga gowracaya halkaasaa marka markaba dhiigu dee haw ka soo odhanaya wa dabxi wa mawdicu dabx dabxiga meeshiisuna waa xalqiga iyo hunguriga oo asfaru majaamici laxyani labadaa labgadhood halka ay ku kulmaan hoostooda weeye halka ay ku kulmaan hoosteeda ayay markaa noqonaysaa wa kamaaluhu gowraca aan soo sheegnay sida markaa dhammaystirankiisa iyo wanaaggiisu waa qadcu lwadajayni waa labada biyo buuflo oo la jaro waa laba markaa xididoo luqunta hareeraheeda mara siiba geela ayay markaa si fiican u muuqdaan xoolaha kale inta badan ma muuqdaane waa yacni halkaa xowlanmariidada ama margiga ayay maraano labada dhinac ee qoorta ayay maraano geelay aada u muuqdaan maca alxulquumi waalmariy ayadoo markaa xulquumkii iyo mariygii hungurixadkii hungurimadowgii labadaba la jarayo in labadaana la raaciyo ayaa iyaduna wanaagsan wuxu uhi waakhiru waktiha udxiyada wakhtigeeda xilliga ugu dambeeya waa gurubu shamsi cadceedda dhiciddeeda min aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa maalinta u dambaysa walow dabaxa hadduu gowraco kullun mid la arko min rajulayni laba nin ka aday udxiyata alaakhari ka kale udxiyadiisii damina mid waliba wuxuu magdhabayaa maa bayna alqiimatayni labada qiimo wixii ugu dhexeeyey ayuu mid waliba magdhabayaa waajzad waanay ka gudaysaa can iludaxiyati alwaajibati binadr udxiyadii nadarka ku waajibtayna waa ka gudaysaa waxaa sheekhuu leeyahay waakhiru waktiha udxiyada waktigeeda waxa ugu dambeeya guruubu shamsi cadeeda dhicitaankeeda min aakhir ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa ma saddexda maalmood ee ciidda ka dambeeya takbiirta la qaado ee ayaamu tashriiqa hilbawaradka la yidhaahdo saddexdaa maalmood maalinta u dambaysa cadceedeedu hadday dhacdo wakhtigii udexyadu waa tegay oo waa dhaaf fii kulli ayaami tashriiqi dabxun nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ayaamu tashriiqaa saddexdaa maalin kasta dee dabxi iyo gowrac ayaa markaa ku tukan waa xadiid imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo ay warinayaan baa nebigu sala allahu alay slam sidaa uu ku yidhi ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala ayaamaha maalmo ayaamu tashriiq waa maalmo la cuno udxiyadii ayaa la qalanayaa oo ilaahayna markaa la xusayo waxna la cabayo halkan wuxuu uhi walow dabaxa hadduu gowraco kullun mid la arko min rajulayni laba nin ka ahaadayba udxiyata alaakhari dee ishwaaq albaabay ku jireenoo halkana laba udxiyo ay ku soo xidheenoo salaaddii bay ka soo baxeenoo nin waliba mindidiisii ayuu soo qaatay markaasaa mid weli wuxuu gowracay kii kale kiisii walow dabaxa kullu min rajulayn udxiyata alaakhari kii kale udxiyadiisii ayuu gowracay daamiiran mid waliba wuxuu magdhabayaa maa bayna alqiimatayni labada qiima wixii u dhexeeyey qiimaha iyadoo nool iyo qiimaha iyadoo la gowracay leanno waxay leeyihiin dhiiggaa daadintiisa iyo gowracaasi waa shay maqsuud ah oo qofkan markaa dee udxiyada leh ayay tahay markaas inuu gowraco oo markaa dhiiggeeda u daadiyo dee tii uu samayn lahaana waa kan markaa ka boobaye dee ka tegsiiyey markaa neefgii baa la qiimaynayaa oo waxaa la leeyahay isagoo halkaa taagan oo aan la qalin waa imisa markaasaa waxaa la leeyahay kaba soo qaad dee waa boqol dollar oo isagoo halkaa yaaloo imika qalan haddii la yidhaha ibsadana muxuu noqonayaa dee siddeetan dollar buu noqonayaa farqiga u dhexeeya markaa waa labaatan mid waliba markaa kale labaatanka ayuu siinayaa oo dee ibtiyaad buu markaa kaga sameeyey wixii uu lahaa wa ajzaad waanay ka gudaysaa mid kasta can iludaxiyati alwaajibati binadri udxiyadii nadra ku ajiro mid waliba hadduu ku nadruri ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan udxiyaysto neefka aan ku udxiyaysto ama marka hore ayuu udxiyo dabeetana tii ayuu neefkan u cayimay taa markaa qofka kale ka gowracay way markaa u guudaysaa oo way u noqonaysaa markaa dee isagunbaa hilibkeedii qaybinaya faslu fi lcaqiiqati caqiiqadii iyo walqashii ayuu u fasal yahay waa kii xagga inoogu soo sheegay waxyaalihii markaas gowracyadii kuwii sunnaha ahaa iyo kuwii waajibka ahaa ayuu noo sheego caqiiqadu markaa kuwii sunnaha ahaa ayay ka mid ahay derisku qeybtiisa hore halkaa inugu jirto wallahu aclam alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma facla bima clamtana waclimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal faslun fi lcaqiiqati caqiiqadii iyo walqashii ayuu u fasal yahay caqiiqadu waxay ka mid ahayd gowracyaalkii sunna ahaa ee sharcigu inoo sunneeyey ayay ka mid ahayd asalka caqiiqana waxda ashacru aladii calaa ra'si lwaladi xiina yuulad caqiiqo waxaa la yidhahdaa timaha ilmuhu markuu dhasho madaxiisa ku yaalla yixda aynu nidhaahno xagga sharcigana maa yudbaxu cinda xalqi shacrihi maalintaa toddobaad ee say sunna ahayd tibahana laga xiirayo waxaa ilmaha loo qalayo ee iyadoo ilaahay loogu mahadnaqayo ilmaha ilaahay uu siiyey darteed loo qalayo ayaa la yidhaahdaa udxiya waa arrinay culimmadu sunanimadeeda ay isku waafaqsan yihiin xadiid baana ku soo aroortay xadiidka imaamu tirmidi warinayo alghulaamu murtahinu bicaqiiqatihi yudbaxu canhu yowma asaabic wayuxlaqu ra'su wayusamaa ilmaha wuxuu u raahan yaallaa caqiiqadiisa iyo walqashiisa wuxuu u raahan yaallaa macnaha siday dee kayrkii u koro u kori maayo haddaan loo walqalin iyo maya waalidkii u shafaaco qaadi maayo qiyaamaha na waa la yidhi yudbaxu canhu yowma asaabic maalinta toddobaad baa laga gowrici wayuclaqu ra'su madaxiisana waa la xiiri wayusamaa magacna waa loo bixin xadiid kale oo tirmidi warinaya iyo ibnu maaja ibnu xibaan iyo bayhaqi isaguna wuxuu tilmaamaya rasuulku inuu faray cani lghulaami shaataani mukaafi'ataani wa cani ljaariyati shaato in inankiina laba neef oo adhi oo isu dhigma loo qalo inantiina neef loo qalo waa sida sunnaha nebigu sala allahu alay waslm inoo jireeyey wuxuu uhi tusannu waa la sunneeyaa alcaqiiqatu waalqashac waa la sunneeyaa cala alghulaami ghulaamkii iyo inankii shaataani ayaa markaas loo qalayaa wacan hayrihi qulaamka iyo inanka waxaan ahayn inan iyo dee laba ebkiyana shaatu neef ayadhi ayaa loo qari wa an laa yuksar alcadm lafda inaan la jebinin ayaa la sunneeyaa wa an tudbaka in la kariyo ayaa la sunneeyaa wa tudcama in fuqarada iyo masaakiinta la quudiyo ayaa la sunneeyaa waxaa sheekhu uhi raxima allahu tacaala tusanu alcaqiiqatu cala algulaami cani algulaami markaa laga caqiiqaynayey laga walqalayey inankii ayaa loo ayaa la sunneeyaa shaataani laba laxaad markaa in laga qalo laga wa laga walqalo ayaa la sunneeyaa wa hayri wa can hayrihi qulaamkaa iyo inankaa wixii aan ahaynee ama inana ama markaa dee labeeba shaatu neef adhi ah ayaa sunnaha u wanaagsan inankii lafdiisa haddii neef qura un loo qalo oo aan laba la qalin markaa waa u gudaysaa laakiin sida wanaagsan ayuunbaa sidaasa waxaa kaloo sheekhu uhi waa an laa yugsara inaan la jebinin ama an laa yugsara qofkii markaa qalaya inaan u jebinin ayaa la sunneeya alcadma lafdii bal in markaa la kala saaro oo mafaasisha laga gooyo ayaa la sunneeyaa wax nusuusoo arrintaa tilmaamaysaa ma jirto laakiin waa tafaa'ul ahaan iyo saadaal wanaagsan in ilaahay xubnihiisa ilmaha badbaadiyo dee waxaanan garanaya reermigeenna oo markay walqalay sameeyaan reeraha markaa sidaa lagu siiyo oo iyadoo markaa dee lafaha dhaadheer lagu siiyo kadibna laga soo ururiyo ama haddii markaa dee iyagu reerkuuni cuno la ururiyo deetana inta laysku xidha geed dheer laga soo lulo waxay geedkaa dheer uga soo lulayeen si aan dhulka loogu jejebinin ayay markaa geedkaa dheer ee rakadaa dheer ay u saarayeen yacnii dadkeennu way iskaga wanaagsanaayeen xagga markaa diinta ictiqaadkeeda waa iskaga wanaagsanaayeen dee way naga arki jireen halka maanta dhallinyarada joogtaa kitaabka qur-aanka dee ay halka kabahooda dhigaan ay dhigayaan casharka qur-aanka lagu tufo soomaalidu may dhigi jirin dhulka meel sare ayay saari jirtay waa casharka biyaha casharka qur-aanka lagu akriyo ayay meel sare saari jireen dee kitaabkana sii weyneynayeen u qadarinayeen ayadana ma malayn karaysid innagana maanta ardayda wax dhigata kitaabkay dhiganayaan iyo kabahoodu waa isku meeqaan waxba isma dhaamaan waxaan ku arkay runtii masaajid burcaanun ku tukaya arrinaan marnaba maskaxdayda ka bixin waayo inaan ka yari cidina waxba uma sheegin ciduu ku daydo wax taadiiminaysana mu arkin dee markaa waxaa laga yaabaa dee inuu ciyaaro iskuul la yahay oo dee bugaagtiina iskuulkee ay wax ku dhidhiganayeen markaa la iska tuurtuurayey ayuunba inuu ka duwan yahay kan cid umama sheeginba dabeetana siduu doonaabuu ka yeelaya sidii kuwa iskuulka uu ka yeelayunbuu kuwan diinigaana uu ka yeelayaa maqrib bay haydoo halkaasoo kalean ku jiro inan baa kitaabkan sharaxan bayquuniyada mandubada yare bayquuniyada musalaxa ayaa intuu halkaa isla taagay bu halkaa kabahanan la dhigo ayuu dusaam ugu fogasiiyey bu dhinaciisa meel yaroo bannaanayd seexaradda kabaha ayuu saa ugu tuuray xataa uma quurin ba lasoo dhig xataa wuxuu isku daray ixtiraam darradiisu inta ay ka kooban tahay inuu markaa tuuro iyo inuu weliba halkaa kabaha agteeda inuu dhigo qofka noocaasoo kale ahi ee wuxuu dhiganayay waa taynu tacliim tacliim bii ku maraynay inuu qofku cilmiga uu dhiganayo ixtiraamo inuu dadka wax ka dhiganayo ixtiraamo inuu cidda waxuu la dhiganayo ixtiraamo markaasaa cilmigiisu aadabtaa markuu wax ku bartaabuu cilmi barakaysan oo intidaac uu ka helo oo dadka usii gudbiyo noqonaya haddii kale cilmi intidaac leh yeelan maayo dhib jirunbuu ku damayn ama kuwa baase ummadda dhibay ayuunbuu markaa ka mid noqon mar hadduu ixtiraami waayo cilmiga wuxuu dhiganayo marka waxaa kaloo sheekhu yihi wa anlaa yugsal alcadmu laf inaan la jebinin ayaa la sunneeyaa wa an tudbaka in la kariyo ayaa la sunneeyaa oo weliba si macaan markaa loo kariyo si ay akhlaaqdiisu macaanaata bay yidhaahdeen culimmadu oo markaa dadka dee loogu yeedho si ay markaa ku cunaan ee aan markaa iyadoo qaydin aanin la qaybinin bacdu salaf baa markaa waxaa la yidhi lugteeda iyada waxaa wanaagsan gabadhay qaabilada ahayd oo murisada ahayd ee ka umurisay in la siiyo oo bacdu salaf ayaa markaa arrintaa laga soo naqliyey oo laga soo guriyey faatima ayaa markaa sidaa samaysay markaa saasaa wanaagsan bale waan tudcama markaa in la quudiyo dadka fuqarada iyo dadka baahan oo la siiyo amaba yacni dee loogu yeedho ayaa markaa wanaagsan oo fiican waxyaalaha markaa sunnaha waxaa ka mid a ee say markaa axaadiidaasiba inoo tilmaamaysay in ilmuhu markuu soo dhasho halkaa dhan xaragga wax macaan timir iyo markaa dadka saalixiinta wa wanaagsani inay markaa u geliyaan baa wanaagsan waxaa kaloo wanaagsan in lagu aadaamo dhegtiisa midigta bidixna lagu aqiimo ayaa wanaagsan oo waxaa arrintaa tilmaamaya xadiid abu daawuud uu warinayo inuu anu adana fii udni lxasan ibni caliy xiina waladatu faatima waa ku aadaamay aqiimkana markaa xadiid kale ayaa isaguna riwaayo kale ayaa tilmaamaysay yacni ruux dumara ayaana ku adimi karto inuu markaa ninuu ku adimaa shardi ma aha waxaa la doonayaa soo dhiciddaa ugu horaysa ee ilmuhu adduunyadii u soo baxay inuu maqlo ilaahay xuskiisa iyo weynayntiisa iyo tawxiidkiisa iyo keliyeelkiisa inuu maqlo maqalkiisa ugu horraysa ay ku dhacdo oo dacwadda shaydaanka iyo wixii kale ay ka horraysa ayaa la rabaa dee halkaana dumarunbaa jooga halka ay ku muraysa ilmuhu markuu soo dhacayo innaga xaggeenna maraa dhulada kale ee waxaa la ninkuna ha jooge innaga dumar ma dumarkii waa inay ku adibaan markaa laakiin markay dee soo saaraan muddo kadibe ay xuduntii soo jaraane xarkii ka soo saaraane laga yaabo nuso saac kadib ayaa la soo saaraya saa laodhanayaa ku adib taasi wax jira maaha ee waa in markaa uu soo dhacay ayagaa dee hayee ay ku adibaano si ay xuduntaba u jaraya intaanay xuduntaba jarin inay markaa ku adibaan ay ku aqiibaan ayaa wanaagsan waxaa kaloo sunnayaasha ka mid a in timihiisa waxa miisaankooda waa cidda awoodda oo dahab ama fidaa inay markaa sadaqadaysaan ayaa markaa wanaagsan inta timihiisa in la miisaan wax badan noqon maaya waxaa laga hal giraanba inaanay noqonin inay sadaqaystaan baa markaa wanaagsanoo xadiid imaamu tirmidi warinayo cali laga warinayo yaa faatima ixliqi ra'si watasadaqi bizinati shacri fida markaa timihii mugii oo marka ama miisaankiisa oo fidaa sadaqaysa baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi waxaa kaloo wanaagsan maalintaa toddobaad magac wanaagsan isagana ilmaha in loo bixiyo ina axaba asmaa'ikum ila allahi caza wajal cabdullaahi wa cabduraxmaan ayaa ugu wanaagsan buu yidhi magacyadaa markaa dee dadkii wanaagsanaa ay lahaayeen ayaa wanaagsan qofka in loo bixiyo kitaab laga eego oo maalmuhu ay kala leeyihiin oo magac kitaab la yidhaahdaana waa jireen wadaadadu wax yaroo iska haysan jireen oo markaa ay wax iskaga qaadan jireen waa jireen laakiin wax sugan ma aho maalmo waliba markaa la yidhaha intaasoo magac bay leedahay iyo maalintaasuu dhashay bal hadda sheekhow iigu soo magac bixi ma jirto waa magacyadaa wanaagsan u maalintu doonaba ha dhashee ayaa loo bixinayaa in la isku tahniyadeeyo ilmuhu marka u dhasho ayaa iyaduna wanaagsan baaraka allahu baaraka allahu laka fi lmawhuub ilaahay ilmaha lagu hibeeye ha kuu barakeeyo wa shakarta alwaahib adigana ilaahay kaa ku hibeeyey markaa mahadnaqiisa ha ku waafajiyo oo ku mahadnaq adugu wabalaqa ashuddow adkaanshihiisii awooddiisana ha gaadho alla ha gaarsiiyo warusiqta birahu samafalkiisana alla ha kugu arsaaqo dee kii kalena baaraka allahu laka wa calayka buu odhan warasaaqaka lahu mila yacni saa oo kale adigana ilaahay ha ku siiyo faslun fii dikri qurabin jaahiliya waxa u fasal yahay qurab iyo waxyaalo ay ilaahay ugu dhowaan jireen qoladii jaahiliyadda ahayd ee islaamka koraysa aalujaahiliyadda ahayd ayuu markaa halkan sheekhu inooga hadlayaa oo markaa mar hadduu dee wax la qalaya iyo ka soo hadlayey adcimo iyo uu ka soo hadlayey iyo udxiyo iyo caqiiqo iyo gowrac mid waajiba iyo markaa mid kale waxoogay markaa halkaa xidhiir lalaho ay samayn jireen jaahiliyaddii markaa dadkii aalujaahiliyadda ahaa ee islaamka iyo diinta ka horreeyey ama carabiintan islaamku soo gaaray ka hor wixii ay samayn jireen ayuu halka qaar ka mida inoogu sheegay wuxuuhi kaana ahluljaahiliya dadkii ahlujaahiliyaddii ahlu balaawaha ahaa waxaan yataqarabuuna ila allahi ilaahay waxay ugu dhowaan jireen biumuurin arrimo abdalahaa uu ku buriyey biqowlihi ilaahay olaadiisii maa jacala allahu min baxiira ilaahay baxiiro iyo kuwa lamidka ah ee uu sheegay ilaahay ma yeelin oo isagu ma waajibinin oo ma farin oo ma jidaynin falbaxiiratu haddaba baxiiradu iyo alatii tuntaju waa ta dhalaysaa sabcata abdunin khamsata abdunin shan da-ood ayay dhali oo aakhiruhaa dakarun ka ugu dambeeyaa lab yahay fayashuqu maalikuhaa kiilaha dabeedna wuxuu jeexayaa udunaha dhegteeda wa yukhallii sabiilaha waddadeedana waa u bannaynayaa walaa yantaficu bilamani caneeda ku intifaaci maayo bal yukhalliihi liduyuuf waxa uu bannaynayaa khaali uga dhigayaa duyuufta iyo martida waxaa sheekhu leeyahy raxima llahu tacaala kaana ahluljaahiliya jaahiliyadda ehelkeedu waxay ahaayeen yataqarabuuna ila allahi ilaahay waxay ugu dhowaan jireen biumuurin arrimo afara oo abdalahaa ilaahay uu ku buriyey hadalkiisa uu yidhi maa jacala allahu ilaahay ma yeelin ilaahay ma waajibinin ma farin ma sharciyaynin min baxiiratin baxiiro wax la yidhaahdo walaa saa'ibatin saa'ibo walaa wasiilatin wasiilo walaa xaamin afartaa midna ilaahay ma jirayno ma farin walaakina aladiina kafaruu kuwaa gaaloobay ayaa yafdaruuna cala allahi alkadib ilaahay beenkuu dul abuuranaya wa akarum laa yacqiluun badadoodun waxba ma garanayaan baa ilaahay falbaxiiratu haddaba allatii tuntaju waataynu soo sheegnay tuntaju ficilkaa iyo ficilo dhowrahoo carabiyada waxaa jira mafcuul ama maa laa yusame u biraysan baa jira laakiin haddana musama unbay ka dhigan yihiin tuntaju dhali macnaa ayadu dhali khamsata abduli khamsadaasi waa mafcuulkii ee tuntaju laga dhalin maaha tuntaju waxay dhali khamsata abdulin shan da-ood bay dhali aakhiruha ka ugu dambeeya dakarun uu yahay mid lab kuwa hore ama wada ha ahaadaan lab iyo dhadigiisu ama dhadiguun ha ahaadaan mar hadduu ka u dambeeyaa shandaa lab yahay baxiiray odhan jireen min albaxri oo bimacnaa jeexida ayay ka ahaatay fa yashuqu maalikuha udunaha dhegteedu dabeedna jeexayaa wayukhallii sabiilaha deetana waddadeeda ayuu usii daynayaa walaa yandaficu ku indifaaci maayo ayada walaa bilamani caneedana ku indifaaci maayo bal yukhaliida duyuuf dadkaa martidaaya inay markaa maalaan loo liso ayuu markaa u bannaynayaa wasaa'ibatu nowcaani saa'ibadu waa laba nooc alcabdu yactiquhu maaliku addoon uu xoraynayo saa'iba wayajcalu saa'iba laga yeelayo markaa midaan lagu intifaacin waalbaciiru iyo awr yusayibuhu maaliku uu ka tegayo oo uu iska sii daynayo liqadaa'i xawaa'ij innaasi calayh dadka xajoogooda baahiyahooda in lagu gudo wuxuu sheekhu wasaa'ibatu nowcaani waa laba noocoo mid waa alcabdu addoon yuctiquhu xoraynayo maaliku saa'iba wayajcaluha saa'iba buu ka yeeli midaan lagu indifaacaynin isaga iyo welihiisa iyo midnaba wuu horaynayaa saa'ibaan ka dhigay buu odhanayaa aw ilbaciiru ama waa awr yusayibu uu iskaga tegayo uu sii daynaya maaliku kii lahaa baciir waa neef geela baciir haddii golayna awr baynu naqaana laakiin labiyo dhadigba uu ku dhacaa yusayibu maaliku uu iskaga tegay uu sii dayn liqadaa'i xawaajinaas calayhi dadka xaajooyinkooda iyo baahiyahooda si loogu gudo daraaddeed oo markuu xanuusaa ama maqnaadaaba odhan jiray ilaahay hadduu iga shaafiyo ama haddaan safar ka soo galo oo safarka aan ka badbaado naaqatii saa'ibatun deetana si baxiirada oo kale ayuu ka yeelaya midaanu markaa isagu ku difaacaynin waalwasiilatu nawcaani wasiilada ay sheegtayna waa laba nooc ashaatu tundaju neef adhiyahoo dhani sabcatan toddoba yacni dood canaaqayni canaaqayni yacni laba laba waxarood buu u dhali fa in nutijat fi haaminati ka sideedaad jadyan wa canaaqan orgi iyo waxar hadday dhasho qaaluu waxay dhaheen wasalad waxay la xidhiidhisay tii dhadigeyd akhaa walaargeeda falaa yadbaxuunahu may gowracaynin liajliha arrintaa darteed walaa yashrabu labana alummi hooyada neefgaa wax dhalayna caanaheeda ila rijaalu raggu mooye ma baynin wax kale duuna nisaai dumarku may cabaynin wajarad waxaanay marayso la marinayay majra saa'iba halkii saa'ibada oo kale ayaa markaa la marinayay washaatu midna waa neefadhi oo kaanad waxay idaa nudijad dakaran midla markay dhasho dabaxuuhu liaaliyatiin bay u gowracayeen aw unhaa bay dhashee falahum ayaga ayaa markaa iska qaadanayay aw dakaran waunhaa hadday dhashana qaaluu waxaa dheh wasalad waxay la xidhiidhisay tiidhadiin akhaa walaarkeed falam yadbaxu dakara liaalihatihim kaala markaa umay gowracaynin aalihadooda iyo salamiyadooda macnaha bini aadmigu marka uu dee maskax khaliya uu markaa dee dooro inuu wax ku jideeyo waxaan markaa macno lahayn oon waxba markaa tilmaamaynin ayuu wax ka dhiganaya wax moodayuu ku habsaamayaa wuxuuhi waalwasiilatu bimacna alwaasilatu nawcaani taa ilaahay ay samayn jireen wasiilada ay odhan jireen waa laba nooc ashaatu tundaju sabca neef adhiga lax markaa dhali toddoba dood canaaqayni canaaqayni laba laba waxarood bay u dhali fa in nutija fi haaminati marka sideedaad jadyan wacanaaqan hadday dhasho orgi iyo waxar qaaluu waxay dhaheen wasalad waxay la xidhiidhisay tii dhadiyada khaa walaalkeedo falaa yadbaxuunahu liajliha iyaa daraaddeed umay gowracaynin ta markaa intaa dhashayna walaa yasrab labana lum hooyadaasaa u dhashayna caanaheeda may cabayn ila rijaalu ragga mooyaane duuna nisaa dumarku aanay ku jirin raggunba cabayo dumar ku jirin wajarad majra saa'iba saa'ibada meeshaadiina waa ay maraysay washaatu midina waa neef adhiga washaatu kaanad waxay idaa nutijad markay dhasho dakaran mid lab dabaxuuhu liaaliyatin bay u gowracayeen aw unhaa midda dig bay dhashay falahum ayaga ayay markaa u sugnayn aw dakaran waunhaa bay dhashay qaaluu waxay dhaheen wasalad tii dhadigeed markaa waxay la xidhiidhisay akhaa walaalkeed falam yadbaxu dakara kaalab liaalihatihim umay markaa qalaynin haddaad markaa kutubta tafaasiirta aada u noqoto in iyaday keenaysa markaa dee qabaa'ilkii carbeed iyo degaanadii carbeed markaa siday u kala isticmaali jireen waxaad arkaysaa markaa tan farraa iyabaa hadiyo goraalo lahoo laga soo guuriyaa laakiin ayagoo markaa midba wax kale ku sheegaya ama yacni mufasiriintii markaa dee taabiciintii iyo salafulumma markaa laga soo gurinayo waxyaale macnayaal kala gegedisan iyo tirooyin markaa kala gegedisan oo isla noocan oo wax macnaha ama xikmad ay ku dhisantahay aanay jirin ayaad markaa arkaysaa kanu markaa sheekhu inoo sheegay waa tafsiiradii markaa lagu fasiray ama yacni siyaarihii carabaha qaarkood ay u isticmaali jireen mid ka mida wey walxaami xaamiguna walaaxaamin ilaahay yidhi walfaclu waa qoodhii siba awrkii yadribu kaasoo abaahin fii ibli shaksi geela nin yani shaksiga geeliisa cashara siniin toban sanadood ayuu ku jiraya ayuu qoodh u ahanaya u abaahinaya fa yukhallaa ama fa yukhallii wuxuu markaa u bannaynayaa isagana sabiilahu jidkiisa ayuu u bannayn wayaquuluuna waxau leeyahy xamaa dahru dhabarkiisii waa ilaaliye fala yantaficuuna min dahri bishayin dhabarkiisana waxba kagama intifaaci jirin wuxuu sheeku leeyahy walxaami kaafraadee xamiga ilaahay markaa isagana inoo sheegay inay samayn jireen alfaclu walfaclu waa qoodha siiba awrka alladii yadribu abaahina yazuuq abaahinaya fii ibli shaksi shaksiga geeliisa cashra siniin toban sannadood ayuu ku jirayaa oo geelaa markaasuu abaahinayaa fa yukhallaa waa la sii deyni markaas ama wayukhallii kii lahaa sabiilow jidkiisa ayuu bannaynayaayoo awrkaa markaa biyo laga celin maayo oo daaq laga celin maayo kaa iska soconayuu noqonayaa wayaquuluuna waxaanay odhanayaan xamaa dahrahu dhabarkiisii waa ilaaliyey oo markaa falaa yantaficuuna min dahri bishayin waxba markaa dhabarkiisa kagama intifaacaynin ilan markaa xoolaha siiba markaa dee geelaya waxaa waaweyn dee waxaa loo isticmaalaa caanaa loo isticmaalaa oo waxaa loo isticmaalaa rarasho oo waxaa loo isticmaalaa fuulid innagu inta badan dee waxaynu ka rarana ama aynu ka fuullaa ee weliba dee aynu ciyaalkan ka saarnaa waa wax yaroo kooban waa awrkaa gurgurqaadka ama gurgurshaa la yidhaahdown halna hadalkeedaba daa inagu waxna ma saarno mana rarano awrka baarqabna sidaa si leeg weeye awrahaas dee markaa radiahayna iyana sidaa si leeg weeye waynu iska daba soconnaa weliba xilliyadii hore ee dee meelaha fog laga soo aroori jiray ee dadku dee ay iska markaa noloshula hoosaysay dee inta hawd gundii laga yimaado iyadoo markaa waxaasoo geela la wato ayaa dee kabida ka dhammaan jireen markaasaa dee halkaa ay qodaxda iyo qundhacadu markaa ku layn jirtay tuulo yaroo hawdkan magaalada ku taallo cagadoon la yidhaahdo ayaa sagaal iyo sideetanki annagoo rag badana baanu ayaanu magaalada nimo barwaaqo ah markaasaanu odaygii loogu magacdaray oo meesha joogaa ayaanu nihi maxaa cagadoon lagu yidhi wuxuu hi hawd baanu geel ka soo aroorinay buuri markaa ciyaal baan waa iska kabalay qondhacadii baa markaa cagaa naga leeftay buuri markaa allayaa caga isiiyasaan u lahaanba waaladna cagadoona u soo socon bay lahayn buuri waa cagadoona kan cagaa doonaya u soo soco ninkii markaa cagadoon baa loo bixiyey magaaladiisi yare tuulisiilada cagadoon baa markaa ila loo bixiyey macnaha dee xoolaa waynu daba soconnaawune ilaa imika waxna umaynaan qabanin waxna kamaynaan qabsanin sidii aynu u daba soconnay un baynu markaa u daba soconnaayo dee waa isku dhibannahay markaasoo innaga iyo xooluhuba waan isku dhibannahy baabul aymaani wanuduuri wuxuu baab yahay dhaarihii iyo nadariyadii alaymaanu waa jamcu yamiin yamiin mamuroodaba aymaan lagu jamciyey yamiin horta midigta ayaed asalkeedu waxa dhaartii loogu magacaabay yamiin oo bimacnaa midiga waxayaan markay isdhaarsanayaan ayay labada gacmood ee bidig bay dee isdul saari jireen markaasaa dhaartii yemiin lagu magacaabay dhaarta ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa tilmaamay laa yaakudukum allahu bilagwi fii aymaanikum ilaahay wuxuu uhi dhaarta laqwiga ah ilaahay idiin qaban maayo waxaase laydiin qabanayaa dee taa markaa gunudeene a u qasadeen xadiid baa ku soo aroortay nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu dhaaranayo laa wa muqalliba alquluub ilaah qalbiyaalka gediaan ku dhaartay mae waxaasi sidaa ma aha ayuu odhan jiray waxa uu inoo tilmaamay waxa lagu dhaaranayaa inuu allaah iyo magaciisa ama sibo sibooyinkiisa ka mida in lagu dhaarto ee aan ilaahay kayrkii aan lagu dhaaranin waayo waa weynayn magacaa dee marka alla la qabsado wixii markaa dee la sheegaya waa lagu rumaysanayaa wixii markaa laga joojiyay waa laga joogsanayaa wixii lagu sameynaya waa lagu samaynayaa tacdiim iyo weynayn baa kuso tacdiimka iyo weynayntaana dee ilaahay ayaa laho ay u sugnaatay waxau ihi markaa sheekhu hiya nawcaani markaa yamiin iyo xalif iyo ilaa iyo qasam intuba way isa dhaaran xagga dambaana nadarkuna gaar ba isaga markaa fasa baab gaara ayuu markaa isagana u sheekhu u guntayaayo taa ayaynu isagana kaga hadli doonaa wuxuu ihi sheekhu haddaba isagoo sidiisii dawaabid iyo qaabkii al-ashbaab wanadaayirka inoogu dhigaya wuxuu yidhi hiya nawcaani dhaartu waa laba nooc waaqicatun fii khusuuma bisababi khusuuma muran iyo isqabsi iyo dacwo dhaar dhacday dhexdeed wakayrihaa iyo dhaar waxaan khusuumo iyo muran iyo dacwo aan dhicin fallatii fiihaa ta khusuumo dhexdeeda dhacdaa imaa lidafcin inay dafcin iyo difaacid uu qofku dhaaranayo wahiya yamiinu lmunkir kan inkaarsanee wax diidan dhaartiisa weeye ow liistixqaaqin inay mudasho iyo wax ku mudasho ay u sugnaato wa hiya iyaduna allicaanu waa dhaarta licaanka waalqasaamatu dhaarta dhiigga walyamiin maca shaahidayni fi lamwaali walyamiin maca shaahid dhaar dhaar iyo hal markhaati fil amwaali xoolaha waalmarduudati iyo dhaartii la soo celiyey bacda nukuuli nukuul iyo diidmo kii lagu lahaa uu diiday dabadii wahiya kaliqraari bay noqonaysaa laa kalbayinati bayino oo kale la mid noqon mayso waxau hi sheekhu sidiisii ayuu markaa dee dhaar oo dhan iyo qaybahay lahayd ayuu halkan inoogu sheegay isagoo tan markaa baabka u gaarkaana inooga hadlaya dhaar walibana halkay lahayd markaa uu kaga soo hadlay ayuu hadda halkanna mareeg iyo daabid inoogu geliyey markaa wuxuuhi hiya dhaartu nowcaani asaalatan marka hore laba nooc bay u qaybsantaa waaqica fii khusuuma mid dood iyo muran iyo dacwad dhaar dhexdeeda dhacday wa fii kayriha waaqica fii kayrihaa midaan khusuuma iyo dood iyo dacwad dhexdeeda aan dhicin markii hore qabso waa labadaase waxaa soo qaataa tii khusuumada iyo dooda dhexaysay fallatii haddabata fiihaa taqacu fiihaa khusuuma iyo dood dhacdaa imaa lidafcin aw liistixqaaqin haddana waxay u qaybsanaysaa waxaanaad u dhaaranaysaa ma waxbaad iskaga difaacaysaa mise waxbaad ku mudanaysaa oad ku sugaysaa labadaasay u qaybsanaysaa wuxuuhi imaa lidafcin imaa an takuuna lidafcin inaad wax iskaga difaacayso wahiya yamiin lmunkir waa qofka wax loo sheegtay ee wixii loo sheegtay inkiray dhaartiisa weeye oo qof baa dee xaq wuxuu doonaba ahaadee kuu sheegtay waad inkirtay oo waad dafirtay oo waad diidday igumalihid baad tidhi qofkiina markhaati iyo caddayn waa waaye dhaarta uu qofkaasi markaa dhaaranayaa munkirkaah waa yemiinu dafci wuxuu iskaga difaacayaa waxaa loo sheegtay ayuu iskaga difaacaya ow liistixqaaqin ama inay tahay dhaar istixqaaq iyo mudasho oo waxbuu ku mudanayaa waxbuu ku suganayaa taasina wahiya allicaanu waa dhaarta licaanka oo dhaarta licaanku halkeebaa istixqaaqu kaga jiraa waxay leeyihiin dhaardiisaa wuxuu ku mudanayaa haweenaydii dee in xad loogu xukumo xadkanuu isaga iskaga difaacayaa waxle waa xaasiloo waa hayru maqsuud isagu oo markaa waa istixqaaq dhaartaasi waalqasaamatu qasaamadu markay macallowf tahay ee qofkan dhiigga sheeganaya weliba sheegishadiisa wax xoojiya sheegishadiisa ay la socoto inuu lowf ku soo sheegnay dhaartaa qasaamadana dee mag buu ku sugayaa oo uu ku mudanaya kontonkii walabilla markuu maro walyamiin maca shaahid fi lamwaal hadduu hal markhaati xoolo kuu furo ayana dhaar ayaad raacinaysaayoo aada ku dhaaranayso inuu markhaatiyakaasee run sheegayo dee waxaana siduu kugu furay ay tood u leedahay waa xoolo iyo wixii xoolo u iishaa taana dee waxaynu ku arki doonnaa xaggaa dambe iyo dacwadda walyamiinu lmarduuda dhaarta la celiyey ee bacda nukuuli diidma dabadeed intii uu kii lagu yeeshay uu diiday dabadeed lagu soo celiyey ayana waa yemiinu istixqaaq oo qof baa qof wuxu sheegtay wuu inkirayoo wuxuuhi waxaa iguma leh kii kalea la weydiiyey mudcigaa markhaatiya caddayn keena wuxuuhi maxaya caddaynaya markhaati waxaa la yidhi haddaba kii wax loo sheeganaya inkiray baa la yidhi ku dhaaro wuxuuhi ku dhaarsan maayo isagu ha igu dhaarto isagaan ku ceshada kan wixii sheeganayee ha igu dhaarto dhaartaa uu muducigaasi markaa marayaa waxa weeye waa yimiinu istixqaaq oo wuxuu sheeganayay ayuu ku mudanayaa laakiin hadduu kale dee marka hore dee yemiinu markaa iyadu raddi dafci ayay ahayd qasaamaduna haddii aanay low sirin ilaa marka low siraabay xagga muduciga marayse xagga mudaca caleygay dhaartu maraysa haddaan low sirinoo yemiinu dafcin bay taasina noqonaysaa taasina waa mid wahiya haddaba yemiinna la soo celiya kal iqraari bay la mid tahay qirasho uu qofkii qirtay laa kalbayinati bayine iyo markhaati la mid noqon mayso oo maxaa u dhaxeeya inay markaa noqoto kal iqraari iyo kalbayina ay noqoto wax u dhexeeya insha allahu tacaala deriska dambe ayaynu ku gaari doonaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam